In ka badan sodon dhalinyaradii hore ee kubadda cagta Beledweyne ayaa lagu wareejiyay agabka ciyaaraha taasi oo ka timid dalada horumarinta ciyaaraha ee Thalassabito. Munaasabadda agabkan lagu wareejinayo ayaa waxaa kasoo qayb galay Gudoomiyaha Kubadda Cagta Degmada Beledweyne Mudane Ismaciil Sidaani Bahda Ciyaaraha iyo qeybaha kale ee bulshada. Gudoomiyaha Ciyaaraha Degmada Beledweyne Mudane Ismaciil Sidaani ayaa raadiyo Beerlula uga waramay ujeedka loo qabtay kulan ciyaareedkan iyo agabka lagu wareejiyay.
xafladan galabta halkan ka dhacayso ee, waxaad u jeedaa qalabkan sboortiska inuu maanta uu bixiyey gudoomiyaha dalasaabato xaji aadan oo maaragtay dalad u dhisan ciyaartoydii hore ama rugcadayaashii hore ee sboortiska soomaaliya soo maray inuu gacanta ku haayo oo maaragtay ay dalad ku midaysan yihiin annagana marka hiiraan ahaan khaasatan degmada beledweyne ayaa waxaan noogula talagalay maanta inaan qalabkaas dhinac aan ka mid noqono dad- gobollada la siinaayo ciyaartoydii hore ma aragtay waayo waa ciyaar jiro gobolka hiiraan inaan inta soo muujino aan tusno in ma aragtay ay joogaan ciyaartoydii hore gobolka hiiraan waxaa ujeedaa maanta hadda ciyaarta hadda socoto waxaa dheelaya obateyn oo aad og tahay ciyaartoydii hore gobolka ka mid yahay marka waxaan rabnaa insha allah ay sida ugu dhaqsiyaha badan in xafiis ay leedahay dalasaabato laga furo gobolka hiiraan dalada dalasaabato iyo xaaji aadan agab uu asiga bixiy waaye ee, dhalinta cuslaatay waxaa faa'iido ay leedahay in maaragtay waxaad ogtahay dadkii waayihii dambe qofka intuu maaragtay waad cayishay ama waa duqowda inuu dhaho kubaddii iyo maaragtay waxyaabihii xamaasada lahaayo maaragtay jimicsiga ayuu iska dhaafayaa marka waxaan ugu talagalnay in aanan dadka aysan nii jebin la tartamo la ciyaaro kubadda dhinac kasta loo loo maaragtay loo dheelo Walwaayahay xafiiskan ay ku yeelanayso Thalassabito magaalada Beledweyne muxuu door muhiim ah ku qaadan karaa?
wallaahi hadda xafiiskan anaga hadda waa mid kan maamul ahaan anaga naga madax bannaan wakiil waxaa ugu ee gobolka hiiraan xasan xaaji jaaburi dalasaabat madaxa u fadhiya gobolka hiiraan waa isaga isagaasaa marka anaga wada shaqayn nagala dhexaysa oo aad og tahay rugcadaa hore ama ciyaaryahan hore qaranka gobolka hiiraan soo ciyaaray inuu yahay marka tiis taas ayaan u garab taaganahayo waxaan rabnaa inaa anaga aqliga iyo maskaxda iyo xoogga aan ku dhaanno iyo maalba intaba inaan garab ugu noqonno Thalassabito ma ka qayb qaadan kartaa horumarinta ka socda isboortiska ee Beledweyne?
haa waayo taanaaba ku cadbo naladan dadkan waayeelada maanta meesha ku ciyaarayo nin funaanad cad iska watay nin funaanad jeexan watay iyo ma haysan waxay ka mid tahay maanta galabta sidii u qurxan yihiin iyo sawirka ka baxaya waa ujeedaa marka waxay faa'iido u leedahay in dadka la garab istaago ama wax kastoo lagu saacidi karo sboortska hadii la saacido xogtahay in qofka niyadda uu dhismayso maaragtay uu uu isleeya meeshaan waa waad socon kartaa Qaar ka mid ah rugcadayaashii hore ee kubadda cagta Beledweyne oo raadiyo Beerlula la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin agabkan la soo gaarsiiyey.
dadka soo jeediyey mahadi ha ka gaadho qof kelixi ma soo samaynin dad iskaashaday ayaa ku talagalay in bulshadaas si fiican laysugu xiro aad iyo aad ayay muhiim u tahay dee markaa isdhexgalka waa wax weyn Ha, bulsho meel hadday wada joogto haddaysan isdhexgalin oo kala qoqoban tahay waa laga fiican yahay dee wabilaahi towfiiq
Ah, bismillaahi raxmaani raxiim horta aad ayaad u mahadsantihiin radio beerdhula oo ka qaab ka qayb qaato eh, arrimaha bulshada eh, nabadana ka shaqeeya inta badan aad ayaa idin taageerayaa radio beerdhula midda labaad eh, tartankan wuxuu ku saabsan yahay eh, tartankii waxaa waaye oo jilib culuska eh, dadkii hore oo loo yaqaanay lama qaadanaat le squadro del sabito le squadro del sabito haddaa maqashid waxaa waaye dadkii hore oo qadiimiga ahay oo talyaaniga ahay dadkii jilib culuska ahay oo baroni kubadda cagta dheeli jiray ayaa maanta magaalada beledweyne ku kulmay ay ka mid yihiin sida argentina macalin xisey maxamed nuurdibi cabdisalaam baxnaan allama qaadanatay xasan xaaji cumar jaaburi jeek allama qaadanatay yaani cabdulla qalaad rag badan oo aan meesha ku soo koobi karin anigana waxaan ahay maxamed faarax nuur oo batayne marka radio berlola waxaan idiin sheegayaa in maaragtay arrintan eh, tahay arrimo bulsho ciidankan aad ka shaqaysaan arrimo bulsho waana mahadsantihiin isdhexgalka bulshada aan ka shaqaynaa annaga haddii aan duqooshin odayaal aan nahay waxaan ugu ah maaragtay mahad celinayaa aad allah xuso annaga aad ay noo socosay eh, ninkii ahaa eh, xaaji aadan oo nin fiican ah oo le isku adarada saabita oo madaxa u ah haddana xagga joogo xafiiskoodan dhowaan inta ay ka furi doonaan waana soo dhowaynaynaa waana la shaqayn doonaa haddii ila raado Dalada horumarinta ciyaaraha ee Thalassabito ayaa ka mid noqon doonto daladaha ka dhisan Beledweyne kuwaas oo ka qayb qaata horumarinta ciyaaraha.